yeremiya cutubka toddobiy tobnaad dembigii dadka yahuuda waxaa lagu qoray qalin bir ah iyo caarad dheeman oo waxaa lagu xardhay looxa qalbigooda iyo geesaha meelahooda allabariga inta ay carruurtooda xusuusan yihiin meelahooda allabariga iyo geedahoodii casherax ee ku yiil geedaha cagaarka ah dhinacooda iyo kuraha dhaadheer dushooda buurtayda duurka ku dhex taallay maalkaaga iyo qasnadahaaga oo dhan iyo meelahaaga dhaadheer waxaan boli ahaan uga bixin doonaa soosdimahaaga oo dhan dembigaaga aawadiis oo adiga qudhaadu waad sii dayn doontaa dhaxalkii aan ku siiyey oo inaad cadawayaashaada ugu adeegtid dal aadan weligaa aqoonin ayaan kaa dhigi doonaa waayo waxaad caradaydii ku dhex shiday dab weligiisba sii ololaya rabbigu wuxuu leeyahay ninkii nin isku halleeya oo binu'aadmiga gacan ka dhigta oo qalbigiisu rabbiga ka tegay waa inkaaran yahay waayo wuxuu ahaan doonaa sida geed xun oo lamadegaanku ku yaal oo mana u arki doono markii wanaag imaanayo laakiinse wuxuu joogi doonaa meelo angegan oo cidlada dhexdeeda ah oo ah dal cusbo ah oo aan ciduna deganayn waxaa barakaysan ninkii rabbiga isku halleeya oo rajadiisuna ay rabbiga tahay waayo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray biyaha dhinacooda oo xididihiisa u fidsaday webiga dhinaciisa oo kuleelku markuu yimaado kama cabsan doono laakiinse caleentiisu cagaar bay iska ahaan doontaa oo sannadda abaarta ah innaba ma uu welweli doono mana u joojin doono midho bixintiisa qalbiga dadku wax kasta buu ka khiyaano badan yahay oo aad iyo aad buu u xun yahay bal yaa garan kara aniga rabbiga ah ayaa qalbiga baara aniga keliyaha imtixaama si aan nin kastaba ugu abaalmariyo sidii jidhkiisu ahaa iyo sidii midhaha falmihiisu ahaayeen kii si aan xaq ahayn maal ku soo urursada wuxuu la mid yahay digaag duurta ku dul fadhida ugxan aayan dhalin oo wuxuu ka tegi doonaa kalabarka cimrigiisa oo ugu dambaystiisana nacas buu ahaan doonaa meesha iyada quduuska ahu waa carshi sharaf badan oo tan iyo bilowgii sarreeyey rabbiyow rajadii reer banu israa'iilow kuwa kaa taga oo dhammu way wada ceeboobi doonaan kuwii iiga taga dhulkaa lagu qori doonaa waayo waxay ka tageen rabbiga ah isha biyaha nool rabbiyow i bogsii oo anna waan bogson doonaa i badbaadi oo anna waan badbaadi doonaa waayo adigu waxaad tahay ammaantaydii bal eeg iyagu waxay igu yidhaahdaan eraygii rabbigu meeh haddaba haatan ha yimaado inaan ku addeeco oon adhijir sii ahaado kama aanan degdegin oo maalinta hooggana ma aanan jeclaysan taas waad og tahay oo wax alle iyo wixii bushimahayga ka soo baxayba hortaadan ku idhi cabsi ha ii noqonin waayo maalinta musiibada waxaad tahay magangalkii aan magangalo kuwa ii silciya ha ceeboobeen laakiinse anigu yaanan ceeboobin oo iyagu ha naxeen laakiinse aniga yaanan nexin maalinta masiibada ku soo deji oo waxaad iyaga ku haligtaa haaligaad laba jibaar ah rabbigu wuxuu igu yidhi tag oo waxaad istaagtaa iridda dadka oo ay boqorrada dalka yuhuudda ka soo galaan kana baxaan iyo weliba irdaha yerusalem oo dhanba oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa bal ereyga rabbiga maqla boqorrada dalka yuhuudda iyo dalka yahuuda oo dhan iyo dadka yerusalem degan oo irdahan ka soo gala oo dhammow rabbigu wuxuu leeyahay isdhowra oo maalinta sabtida innaba rar ha qaadina oo irdaha yerusalemna ha soo galinina oo maalinta sabtidana guryihiinna rar ha ka bixinina oo innaba wax shuqul ah ha samaynina laakiinse maalinta sabtida waxaad quduus uga dhigtaan sidaan awoyaashin ku amray laakiinse ma ay maqlin oo dhegna uma ay dhigin ilowse way madax adkaadeen si ayan u maqlin ama ayan waana u qaadan laakiinse rabbiga wuxuu leeyahay haddaad aad ii maqashaan oo aydan maalinta sabtida innaba raar soo gelin irdaha magaaladan laakiinse aad maalinta sabtida quduus ka dhigtaan oo aydan maalintaas innaba wax shuqul ah samayn markaas boqorro iyo amiirro carshigii daawuud ku fadhiisan doona ayaa irdaha magaaladan soo geli doona iyagoo fuushan gaari fardood iyo fardo iyaga iyo amiiradooda iyo dadka dalka yahuudda iyo kuwa yerusalem deganba oo magaaladanna weligeedba waa la sii deganaan doonaa oo waxay ka imaan doonaan magaalooyinka dalka yahuudda iyo meelaha yerusalem ku wareegsan iyo dalka reer benyamin iyo dalka hoose iyo buuraha iyo xagga koonfureedba oo waxay guriga rabbiga keeni doonaan qurbaanno la gubo iyo allabaryo iyo qurbaanno haruur ah iyo foox iyo allabaryo mahadnaqid loo keeno laakiinse haddaad imaqli waydaan inaad maalinta sabtida quduus ka dhigtaan iyo inaydan maalinta sabtida raar qaadin markaad iridaha yerusalem soo gelaysaan markaas anigu dab baan kuu sii dayn doonaa irdaheeda oo isna wuxuu baabbi'in doonaa daaraha waaweyn oo yerusalem oo inaba lama demin doono